sidii aad warkayaba ku maqlayseen wararka ka imanaya gobolka gade ee soomaaliya ayaa sheegaya in dagaalla cusub ay dhex mareen ciidamada soomaaliya iyo maleeshiyaadka ururka al-shabaab dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka raysqode oo u dhexeeya garbaharey iyo luuq faahfaahinta dagaalka ayaa waxaan ka waraystay guddoomiyaha degmada garbaharey iimaan cadow
dagaalku wuxuu udhexeeyaa ciidamadii dowladda iyo cadowgii wadooyinka ku jiray oo ummadda ilaahay oo dhan la dirirhayay buu ka dhexeeyaa meel dhinaca waqooyi bari ka xigta degmada garbaharey oo rees qodan la yidhaahdo ciidamo meel fadhiisin ay ku lahaayeen bay kuwo shabaabka u soo weerareen oo kusoo qaadeen duulaan waana jabiyeen xogta aan ka helhayo hade meel dagaal ka dhacayna khasaara waa un jiraa kolley oo dagaal baaba ka dhacayo xabadaa lasu adeegsaday laakiin intuu dhan yahay hadda ma sheegi karo si toosa weli oma hayo khasaare inuu jirana waa la sheegayaa meeshiina weli hadda wax kasoo baxo maanan ma aanan arag ciidankuna goobtoodii bay ku sugan yihiin cadowgii soo weerarayna waa tagsheen xogta dagaalka aan ka hayana taa weeye dadka u dhexeeyana waa ciidanka dowladda iyo shabaab wey waan gartay markaa khasaaraha lagu soo sheegay ma dhaawacba mise waa dhimasho dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dabcan dhimasho iyo dhaawac saasaa la ii sheegay dhimasho iyo dhaawacba inay jiraan laakiin ma garanaysid tirada tira tira tira saxaad ma kama hayo walaala tira sax anigu kama hayo dhimashada labadabooda dhinacba labadooda dhinacba khasaara waa jiraa meydkooda wuu yaalaabaa lagu yidhi askatar waxba ka dhintay waa jiraan shabaabka dadka dhintayna meesha waa yaalaan intaasuu iigu kooban yahay dhaawacna waa jiraa baa lagu yidhi marka ma ma kuma xaqiijin kara intaa yihiin waan gartay marka ma ciidamada dowladda keliya ahaayeen mise waxaa jira ciidamo kaloo caawinayay dhinaca dowladda dagaalka meesha uu ka dhacay ciidamadu waa wada jireen laakiin ciidamada dowladda wey hadda meesha dagaalku ka dhacay goobta uu ka dhacay ciidanka sugna waay yaa yaa kaloo la jira ciidamada dowladda markaa dowladuna waa ku wada sugnaa yaa kuloo kula sugnaa
ciidanka amisom iyo ciidanka dowladda soomaaliya labaduba goobta waa wada jireen laakiin ciidanka dagaalku hadda uu qabsaday sida aan warka ku helayo waa ciidankii soomaaliya dowladda soomaaliya wey waan gartay marka waa ciidamada etoobiya saan u fahmay amisom weye a u weye baabuur ay ku qoran tahay ciidan wato weye oo ciidanka amisom ah oo kuwa soomaaliya caawiya waan gartay markaa bal waxaad iiga warantaa dagaaladani inteen leeg bay soo noqnoqdaan inteen leeg baa ururku awood u leeyahay in weerarada maanta oo kale uu idinku qaado dagaalkaasu waa jiray xilli dheer buu jiray hadda laakiin waayahan maanan mausan jirin wax hadda dhawaanahan dagaalka maanta dhacay oo kale a maysan jirin dagaalka maanta dhacay marka waa wax hadda waxaa weye waa wax cusub weye oo maanta bilowday dhaliyadan bisha barakaysan bayna nabadda iyo khalkhalisho ku gelinayaan meel walba ummadda soomaalida ay joogtana iyo dadka islaamkuna inay ka feejignoodaan baan yaan yaan ugu baaqaynaa iyo ciidamada nabadgelyadaba waa iska naflacaari weye digcabiha waan gartay marka wax hadda hore usu jiray ma waan gartay marka markaad saad leedahay aad leedahay muddo muuna jirin hadday soo rogaal celiyeen taasi maxay muujinaysaa in awooddooda ay dib usoo noqotay mise wax kale maya awood soo noolaatay maaha ma ahan awood soo noolaatay weeye malihi waa wax isa soo ururuursada oo maalmo markii xilli bilo markay joogaanba meel argagixiso ka sameeyo weye maaha wax hadda awood oo aan ku sheegayo maahan awoodna ma ay lahaan hadday awood leeyihiin meelahii ay joogeen baysa ka carareen oo laga qabsadeen waa waa argagixisanimo weye waxay oga jeedaan markay xilli joogaanba oo ay waa wax iska tabaryare soo urururiyaan oo rasaastii ay meelaha u doordoortaan oo wax loo soo biirabiireeyo ay dagaal yar soo qaadaan oo calaan ah marka argagixisanimadaas ay nooga jeedaan iyo nabaddiidnimadaas iyo meeshaasaan ka dirirnay nimankaas oga jeeda weyo sababtooda taas waan gartay marka ugu dambayntii maadaama aad gobolkii ku wada sugan tihiin weeraro sidan oo kalena ay dhacayaan adiguna aad iminka ku sheegtay inay taag daran yihiin oo nafnacaarnima ka tahay awood idinka iyo ciidamada amisom idin taageeraya ma u weydeen inaad ka wada saartaan gobolka walaalle waa dhul ballaaran weeye wuxuuna waa dad bini aadam oo dhulka wax ka deganaa marka waa dabcan way ku dhuumaalaysanayaan oo markii meel laga cayriyaba meel bay ka imaan karaan dhulkay kusoo dhe dhulkuna ciidanku ma wada simi karo oo dee ciidda dhan ciidanku ma ekayn karo meeshii marka lagu maqla iyo meeshii ay soo galaanna waa looga adag yahay waa lagu garaacay waa looga cayriyaa waana laga sifayn doonaa aakhirkood dhulka mar bay wada haysteen hadda gobolka gado anagu hadda aan degmooyinkiisii gacanta ku haynay iyo intiisii u badnayd meelaha yaryar ay kaga hareen waa laga saari doonaa iyo soomaaliya oo dhanna waad og tahay mar bay aad xoog si xooga ayagu gacanta ugu hayeen ka talinayeen kaasi waxau ahaa guddoomiyaha garbaharre iimaan caddow oo goor dhoweyd uun khadka telefoonka iigu warramayey